bismillahi raxmaan raxiim sidaad la socoto bishaan hadda aan ku jirnay bishii horeba waxaa socday qabanqaabada doorashada dadban runtii annaga maanta ay ahayd inaan muxuu ahaa aan galnay ilaahay noo calfay waa bilow fiican oo soomaaliya u bilowday runtii maanta in muxuu ahaa xildhibaanka ciddiisa mase jifadiisa ay soo doorato awal nin walba muxuu ahaa mase malaaqa qoraayay mase ugaasa qoraayay mase muxuu ahaa boqoraa qoraayay laakiin maanta in shacabkii qayb ka mid ah inay soo doorato waa wax yacni dibdilo leh oo bilowday waayo waxaan ilaahay ka rajeynaynaa laba kun iyo labaatankan inay noqoto nin walba iyo codkiisa oo shacabka ay dhammaan soo doortaan mumahiliintooda aqalada hoose aqalada saraba marka waa bilow fiican oo soomaali u ah anigana waxaan aada ugu faraxsanahay in muxuu ahaa beeshii aan ka dhashay ay markii ugu horreysay ay codkooda kalsoonida ah si toosa ii siiyaan inaan wakiil oga noqdo golaha shacabka soomaaliyeed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay tan ayadaana waa taa xildhibaan waxaa laleeyahay hadda nidaamkan waxa uu tiro dhowr jeera uu dib u dhigay doorashadii madaxtinimo ee soomaaliya hadda dabeeyaaqada bishaan la filaya in doorasho ay dhacdo inkastoo walaac laga muujinayo bal adiga maxaa kuu muuqanaya wallahi horta wax hadday bilow yihiin waa dhib badan yihiin laakiin waxaa muuqato in wixii markaan ay gebageba yihiin mar haddii baarlamaanka uu golaha shacabka uu soo idlaadana mase koorumkiisa uu idlaadane waxa dambe waa dib baa laga keenaya hawsha way soconaysaa marka aniga uma arko dib u dhac waayo wax cusub oo ummadda ku cusub oo dalka ku cusub ayaa la bilaabay wax hadday cusub yihiin dhibkiisa waa leeyahay marka saas darteeda dadka yacni dhahaya dib u dhac baa dhacay waxbaa jira gaabis baa jiro gaabis ma jiree waxyaalo badanay dalka ooy adugtaho yacni amnigiisuusan fiicnayn dhaqaalihiisusan fiicnayn imkaaniyaadkii la rabay dhan aan la helaynin haddana haddii intaan la keenay aniga waxaan la dhahayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mas-uuliyiinteedaba yani waxay mudan yihiin ammaan bay mudan yihiin sababta waxaa waayo meel eber ah ayay wax ka bilaabeen haddana meel fiican ay maraysaa waxaana waktigana asagaa is sheegaya mayna lama sheegi karo in in in muxuu ahaa meelna loo gooyo layidhaha meeshaas ma dhaafi kartaan na la yidhaahana muxuu ahaa qaran soomaaliyeed baa tihiin oo yani xur baa tihiin oo hawliin idinka u madax banaana la yidhaaho ayadana nama qabatee oo yani waxyaalaha soomaalida yani ay muxuu ahaa dib u dhaca ku ridaayay tahay soomaaliya ayadaa soomaaliya ayadaa iskale dalka xukunka iyo muxuu ahaa maamulkeedana ayadaa u madax banaan waktigii wax usoo dhammaadan ay wax dhisanaysaa dalkana hawlihiisa waa socdaan hadda wax gaalisa ma jiraan markaan waxaan qabaa wax yani meeshan ka xun ma jiraan dadka meelaha xun wax ka fiirinayo inay sida fiican u fiiriyaanoo muxuu ahaa dalka maanta meeshuu joogo iyo waxa la qabtay in muxuu ahaa ninka wuxuu qabtay fiican loogu mahad celiyaa fiican aniga ma qabo inuu gaabis hadda waxaan filaya bishan hadda soo socota waxaa dhacday doorashadii amerikaanka meeqaa meeqaa bilyana ku baxday sideedaba doorasha hadday timaada kharash waa baxayaa meelaan kharash ku bixin wax kama soo baxaan marka taas marka taas ma la dhihi karo muxuu ahaa musuqmaasuqa jira ma la dhihi karo haddii musuqmaasuqa ta soomaalida keli ay tahayne oo waxa adduunyada ka dhacaayeen ay fiican yihiin waxa teenan ay musuqmaasuq tahay waa la dhihi karaa laakiin aniga ma qabo muxuu aha musuqmaasuq waayo ninka hadduu mar musharax yahay uu kambeyn galaayo ummad wax ka rabo wax kharash badanaa ka baxaya taas waa ku khasban yahay waayo dadka inuu keenaa laga rabaa dadka inuu kasbaa laga rabaa dadka inuu soo dhaweeyaa laga rabaa dadka inuu martageliyaa laga rabaa inuu casimaa laga rabaa kharash waa baxaya marka taas yani yaan la dhihin muxuu ahaa musuqmaasuq baa hareeyey soomaaliya musuqmaasuq hadduu haddii lacag la bixin musuqmaasuq ay tahay oo oo muxuu ahaa ay corruption tahay dee america intaasoo bilyan baa ku baxday ayadana corruption ka hadlay hal sheego idaacadaha lagu sii daayo in muxuu corruption uu ka dhacay laakiin hantida qaranka oo loo isticmaalayo arrimahaas ayaa tan ku lifaaqan
aniga ma arkin hanti ummad oo lala isticmaalay ma hayno hanti dhowr baan leenahay xisaabiyo guud baan leenahay waxaan leenahay muxuu ahaa hadaalin guud baan leenahay oo u xil saaran waxyaalaha ummadda soomaaliyeed ay leedahay u gaarka ah marka ayaga hadday soo saareen in muxuuha musuqmaasuq baahan uu jiro oo hantida ummadda lagu tagrifalane ayaga la rabaa inay muxuha sharciga ayaga gacanta ku hayo inay ku fuliyaan ciddii muxuha arrintaas qaatay laakiin dacaayadaha raqiiska oo idaacadaha laga sii deynayo ani waxaan qabaa arrin yani ummadda soomaaliyeed wax u talaysa maaha waa ummadda waa wax duminayo waayo yani annagii haddaan nidhaahno musuqmaasuq baa jiroy gaalo wax walba muxuu aha ulbo an ugu tukumaysay marka waxay leedahay meesha musuqmaasuq waxaa waaye inay nagu sii hayaan sidanay rabaan marka waxaan qabaa aniga musuqmaasuq ma ka jiro soomaaliya hadduu ka jirana cidda sheegaysa waa inay caddaysaa maxkamadda geysaa xeeraanta u gudbisaa hantidhowraha soo gudbiyaa xisaabiyaha guud ugu xisaabtamaa waxaa waaye waa nidaam dooli baa jira yani hantida ummadana meel baa loogu talagalay shuruuc baa u taallo shuruucda hala raaco hala fiiriyo intaa idaacada laga sheegayo maa la aada maa hantidhowraha guud maa loo kago maa layidhaha warhay waxaa la sheegaya caddee asagana muu soo bandhigo xisaabiyaha guud muu soo bandhigo xeeraanta maa loo gudbiyo ninkii yani ku takrifsan ummadana maa maxkamadda la keeno haddaan waxba saas la yeelaynin waa dacaayid la rabo dalka in lagu baabi'iyo dib dib u dhacna lagu rido dad dana khaasa leh mase interest basanaala wato ay rabaan inay ummadda ku jahawareeriyaan focuska ayaga saarnaa meel kale u wareejiyaan ama arkaan taas
beesha caalamka qiraysa in arrimahaasi ay jiraan marka maxaad ka leedahay
beesha caalamka midka hadda aan sheegaya ugeeyey laakiin waa inuu cadday beesha caalamka markay leedahay waxaas baa jir waa ina caddaysaa laga rabaa ida laftigeeda oy tiraada xildhibaan afaraana intaas ku takrifal waa inay tiraadaan waayo laakiin bas madasan baahan baa ka jiro idaacadaha iyo jaraaidka lagu soo qoraayo taani waxaan arkaa wax soomaali lagu baabinayo waayo waa gartay adigu misleedahay si xalaal lagu doortay oo maanta doorashadii dhacday
aniga si xalaala laigu doortay shacabkii mumahaliinta ay soo dirsadeen baa i doortay ninkii laga tartamaya aniga si fiican baan u tartamnay hataa kolley dhaladaad ka fiirsan doontaa adiga ma joogtid xama bayro ma joogtida dadka goobjoogayaasha kuu sheegaya in si xalaala laigu doortay aniga waa gartay ugu dambeyntii marka maxaa soo jeedinaysaa xildhibaan waxaan soo jeedinaya soomaalida inay dulka dalkeeda iyo dadkeeda aaminto madaxdeeda aaminto propagandada iyo waxa aan jirinoo la sheegayo laiska dhaafo loo soo jeesto in dalkan la hormariyo dadka ganacsatada hantida leh oo yacni burburkan ka hantinaystay war hantida dalkiinaad ka hesheen dalka geliya oo ku nabadeeya oo ku dhisa oo wax ku hagaajiya afka afka wax lagu baabiyaay af waxa ku baabi'inina gacanta wax ka dhisa dalkii abaara ku habsatay waad aragteen sida yani waqooyi waxa ka jiro bari waxa ka jiro geda waxa ka jiro gobolada kalena way kusoo socotaa ilaahay ha naga hayee ayadan ha loo gurmado oo ha laiskugu daro ummadda ha loo gurmado yani wixii ilaahay nin walkii wax ilaahay siiyey ummadda ha ugu deeqo marka ani saasaan leeyahay cadowga soomaaliyeed oo soo jireen ka naqday oo muxuu ahaa ummadda dhex fadhiyane meel ha loogu soo wada jeesto sidii laiskaga kicin lahaa laiskaga yani laiskaga erabtiri lahaa soomaalina ay u noqon lahayd dawlad rasmi ah intay nimankaas ku dhex jiraan soomaalida dawlad ma naqonaysaan qabaani